sahraay si weyn buu ugu yeeshay horta waana muhiim maalintan hufnaanta ma garanaysa loo bixiyo waa muhiim waayo waxay xasuusinaysaa afrika bal wixii sanadkii hore ay qabsadeen iyo waxa u kordhay iyo waxa ka dhacay waxaana iska cad ilaa hadda oo riboorkii lasoo saaray january uu caddaynayey in afrika dhinacii musuqmaasuq la dagaalanka ama dhinaca dowlaha haato ama dhinaca shicibka ahaate wax ka dhacay mooye aanu wax ku soo kordhi jirin iyagu waxay ku qiyaaseen stagnation bay yidhahan macnihi waxba iskama dhicmin laakiin haddana waxay ku dareen in waddamada hoos u dhacay ay ka badan yihiin waddamada kor u kacay sida angoolo oo kale iyadu maxay angoolo kale la kor u kacday sicilis oo iyadu uguba wanaagsanba kor u kacday waddamo badan oo afrika ka midihi inay hoos u dhaceen oo dhinacii musuqmaasuqa shicibka iyo dhinaca dowladdaba marka hawl badan baa u jaalla waayahay marka la fiiriyo dalalka musuq maasuqa uu hareeyey amaba meesha ugu hooseysa uga jiro soomaaliya ayaa ka mid ah sanadkan dowladdu waxay leedahay musuq maasuq ayaan la diriraynaa waatan liisa soo saarayso xiliyo kala gedisan sidee ayay taasi waxtar uga noqon kartaa in lala dagaalamo musuq maasuqi soomaaliya la degay
horta waa runtaa oo dee soomaaliya halka ugu hooseysa ayaa haddana ka gashay oo waxay boqol bay ku qiyaasaaneen labayo toban keliyaan helay sudan iyo magaraysa waxay naga sii direen kotoriya geni iyo burundiba adigu inaga iyagana hoos baan u dhaafsan alka horooban ka roon arrintan markaa iminka ay dowladda wado waa arrin fiican laakiin waxa sanadkii dhoweyd qodobadeenna hoos u dhigay tallaabo uu madaxweynuhu qaaday markii uu magaranaysaa xukunka qabtay oo ahayd laba guddi oo guddiga musuqmaasuqa iyo guddiga cadaaladda la odhan jiray uu kala eriyey baa hoos u dhi waayo perception baa laga hadlaa hadda lagama hadlo xataa reality inay tahay maahaba sida dadku u malaynayo ama uga cabsanayabaa ayaa la qiyaasaa marka cabsiyo laakiin hadda tan iminka socotaa waxaa laga yaabaa inay kordhiso kalsoonidii inay kordhiso ayaa dhici karta hase ahaatee midaa kaga cudur daarto hay-adda hufnaanta waxyaalaha ay digniinta ka bixisa wax ka mid ahaa waxay yidhaahdeen waddamada ugu liita waxyaalaha uga sii dareen waxa ka mid ah tallaabooyin ay dowladdu qaaday oy tiri waxaan ku yaraynaynaa musuqmaasuqa laakiin ay ku eriyanaysay uun macaaradkii unay ku eriyanaysay si uu macaaradku u sii boqo ayaa sii keentay berega korkox marka waxaan rajaynaynaa inaanay soomaaliya noqonin taa mid la mida oo ay noqoto mid lagu hufnaan keento haddii laha yidhaahdo haatan oo la joogaba dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya qaarkood waxa ay leeyihiin waa arrimo siyaasadaysan oo dhabka ma aha dowladdan iyadoo dhinaca kaleetana loo tiirinayo inay jiri karaan shakhsiyaad ayaga laftarkooda dowladda ka mida oo musuq maasuqa qayb ka ah ama qaarkoodba ay muuqdaan waxyaabaha lagu haysto marka taa ayadaana maxaad ka odhan lahayd
waa waa ta ay ka digaysay hay-adda hufnaantu ay ka digaysay ay aragtayna oo waddamada berigii dhoweed masalan aad hoos ugu sii dhacay oo ay ka mid ahayd xataa nigeria ka mid ahayd oo ay ka mid ahayd ma garanaysaa burundi oo kale ka mid ahayd waxyaalaha lagu arkay waxaa ka mid ahaa arrintaa iyada ah dowladdoo isgelgisha oo tidhaahdo waxbaan qabanaynaa laakiin haddana dad loo maylanaya macaarad uun sameeya marka waxay ku qiyaaseen afka ingiriisga ay ku yidhahdaan impression management macnihii waa isyelyeel oo kale laakiin aan runtii ka ahayn marka dowladdu ha ogaato in ay dhici karto in warbixinta soo socota lagu ciqaabi karo haddaanay kaga dhabaynin hadallada lala leeyahay oo wax runah aanay magaranaysaa musuqmaasuqa laga ridin in laga sii hoos laynooga sii ridi karo meeshaan joognay oo hay-adda hufnaantu aad ba u eegtaa ficilada dowladdu qaadee aan runta ahayn aad baa magaranaysaa loo eegaa haddii ay dhowowdo sida haatan loo dhigayaba oo dowladda ay warka u waddo maxay ka qaban kartaa soomaaliya ee dubadhicii sannadaha faraha badan ay ku soo jirtay
horta laba arrimood baa sii keena arrintan musuqmaasuqaas ee ragaadiyey oo labadaba ah dowladdaba maahee dhaqan bay inuu noqotay iminka shaqaalaha iyo dadka xataa la xidhiidha xafiisyada shaqaalahaba dhaqan bay u noqotay xafiisyada dowladda la xidhiidhaba dhaqan bay u noqotay musuqmaasuqo iska caadi buu noqday waa lagula yaabayaa haddaad ka hor timaado waxaas iyana sii keenaya shaqaalaha dowladda oo faqri hayo dhaqaalaha la siiyaa mishaarka la siiyaa kuma filla marka wayna meel kale ka soo saaraan haddii markii dadkii u imanayay ay iyagiiba ogol yihiin oo ay xogaa dufan fara dufanla ku baayaan musuqmaasuqu weli sii soconaya marka kow horta ha la kordhiyo mishaarka shaqaalaha loo kordhiyo oo ha la siiya wax ku filan laba dhaqankaas soomaaliyeed ee sidaa noqdayna ha laga digtoonaad briministarka mar aad uga hadlaya arrintaas waxaan dhaqankay noo noqda ma inuu dhaqankii ka baxo marka labada arrimood haddii laga qabto oo masaajida lagaga hadlo oo dhaqankaa xun la baabiiyo shaqaalahana ma garanaysaa wax ay u xishaan oo shaqada haddii laga eriya xataa yidhahdaa shaqadiiba laga eriyey la siiyo cashuurtana la kordhiyo si loo soo saaro waxaas ayaa loo baahan yahay